galab wanaagsan sidaad u idishihiinba dhegeystayaal haatanna waxaaad ku soo dhowaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waatan caashi ibraahim caashicuud iyo weliba ibraahim xasan daandurey oo nala socodsiiya
kusoo dhowaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha barnaamijka hambalyada iyo heesaha toddobaad waliba hadahayo kale waxaad dhagaha u raaricisaan heesaha wanwanaagsan aan idiin soo xullo iyo waraaqaha aad noo soo dirsataan aad ugu hambalyaynaysaan asxaabtiinna waalidiintiin walaalihiin iyo dhammaan inta isguursatay ee aad macriifada tihiin waa tahay warqadda ugu horreysa maanaa soo qabto mise adiga caasho anaa soo qabanaya warqadda ugu horreysa waxay naga soo gaartay hooyo nacnac baaruud iyo waxay yidhaahdeen nuuro baaruud iyo carruurteeda iyo jenaraal maxamed baaruud iyo carruurtiisa iyo axmed baaruud iyo carruurtiisa iyo cabdiraxmaan baaruud iyo carruurtiisa sucaad baaruud iyo odageeda iyo waxa ay yidhaahdeen carruurtooda iyo hindo baaruud iyo carruurteeda iyo waxay yidhahdeen nuuro nuur maxamed iyo carruurteeda iyo dhammaanba reer maxamed ilaeye oo kale ah maxamuud maxamed ilaeye iyo carruurtiisa iyo maryan moxamed iyo carruurteeda iyo waxay yidhahdeen cadar moxamed iyo carruurteeda iyo cibaado moxamed iyo carruurteeda iyo xabiibo moxamed iyo carruurteeda iyo ugu dambeysta waxay yidhahdeen cabdi maxamed iyo carruurtiisa waxaana dhammaan dadkaasi ay kala joogaan dunida dacaladeeda waxay bogaadeen ay hambalyaba u dirayaan waxay yidhaahdeen dalal maxamed moxamed ilays oo ku magac dheer sways iyo waxay yidhahdeen wafa cumar maxamed oo meherkoodu uu ka dhacay holland maalintii khamiistii waxaana ay leeyihiin bishu ay ahayd februari lixda noqda kuwii isku waara ubad kheyr qabana weeba kala siiya aamin ayaan leenahay aamiin ayaan aniguna raacinaya ibraahino warqadda dhinacayga ugu horreysana galabtu waxa ay ka timid cabdulaahi maxamed idriis leest oo waraaq aad u dheer oo tahniyad dhalasho ah waxaa kaloo ku xiga xuseen maxamed idriis iyo carruurtiisa xabiib maxamed idriis iyo carruurteeda maryan maxamed idriis iyo carruurteeda nuurto maxamed idriis iyo carruurteeda caasho maxamed idriis iyo carruurteeda muslimo xaaji cabdisalaan iyo carruurteeda leyle ibraahim boolis iyo carruurteeda aamino mustaf sheekh iyo caruurteeda iyo fartuun maxamed idriis ruqyo maxamed idriis waa dhammaan ilmo maxamed idriis iyo sidoo kale faa'iise aadan maxamuud faadimo maxamed axmed iyo carruurteeda sahro maxamed nuur iyo carruurteeda muxibo maxamed nuur iyo carruurteeda asxaab kaloo fara badan ayaa ku jirtay aanan kala tegin waxaa kaloo ka mid ah xasey maxamed yarow iyo aadan maxamed yarow ayaan maxamed axmed iyo shukri maxamed axmed iyo xabiibe maxamed axmed iyo aamine maxamed axmed iyo shamso maxamed axmed iyo cismaan macalin ibraahim footo iyo maryan iidow dhammaan dadkani waxay kala joogaan maraykanka yurub sacuudi arabiya soomaaliya iyo meelo kale waxaanay tahaniyad dhalasho u dirayaan xasan maxamed idriis iyo naciimo maxamed axmed oo wiil ugu dhashay waddanka jarmalka wiilkaasi waxaa loo bixiyey maxamed amiin xasan maxamed idriis waxaan leenahay maxamed amiin uu soo barbaaro noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin aamin ayaan leenahay heesta ugu horreysa aan dhegeystayaashan usoo qabanayno gudcur aan caddaba jirin indhaha cadxedo
waa garta waa garta waa gudcur aan caddaba jirin waa dame isha diifarta lagaa gelinayo xataa ma arkaysid wow yaa ku luuqay heestan ibraahim fanaanadii shankaroon axmed yuusuf codkeeda macaanaa ku soo dhowaada
aa dimaduma ciidmaan culayskama qaadaan cabdimahduma ciidmaan culayskama qaadaan ruuxii curyaanigii carabkiyo ishaarada kuma caafimaadee haddaan ceebka igu taal ama cudurka aan qabo ruuxii curyaanigii carabkiyo ishaarada kuma caafimaadee haddaan ceebka igu taal ama cudurka aan qabo marinay badhilay cabsiiyo cashar muxuu i tarayaa badhilay cabsiiyo cashar muxuu i tarayaa
waa tahay waa tahay intaasaan ku dhaafno gudcur aan caddaba jirin waaw fanaaniinta ibraahimow iyo abwaaniinta waxaad moodaa dhinac walba inay ka hayseen mararka qaar een, waxaan kaloo kaga yaaba abwaaniinta waxaan ku sheegaa bani aadamka in ay isku xaalado isku duruufo dhow yihiin inta badan xaalad walba ood ku sugan tahay amaba isku duruufo yihiin amaba isku duruufo yihiin xaalad walbaad ku sugan tahay waxaad ka dhex raadinaysaa fanka war fanaaniinta maxay ka yidhahdaa abwaanka muxuu ka yidhi waa soo helaysaa umaba baahnid ba inaad ka fikartid ood qalin u qaadatid ood wax ku keen keento waaba lagu diyaariyaba aad iyo aad marka Yeah, ready haddii to go.
aad maaragtay eh, gudcur aan caddaba jirin oo jiqa aad marayso oo aad haadaan iyo god ku sii dhacayso waa kasoo noqonaysaa baad leedahay aad iyo aad aad iyo aad ready to go Waa iska Hay.
diyaarsantae qaado waa tahay codka macaan ee fanaanada shankaroon axmed intaasaan kaga gudubna dhinacii waraaqaha mar kale ibraahim noo bilow dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray xuseen barre aadan waa wariyaha v o a xuseen nuur maxamuud gurey ku magac dheer iyo maxamed maxamuud xirsi iyo qadar xasan caateeye iyo cabdiraxmaan aadan iyo sharwa cumar cige iyo jirde axmed rooble iyo doctor cabdisalaan xuseen cawaale dhammaan waxa ay jecel yihiin inay taanid u diraan maxamed cabdi xuseen iyo waxay yidhaahdeen fahiima cali daahir oo meherkooda iyo aqalgalkooduba uu ka dhacay boorama waxaana ay leeyihiin noqda kuwii isku waaraa arooskoodana ku raaxaysta ubad qeyr qabna oo bakalasi aamin ayaa leenahay aniguna aamiin ayaan raacinayaa warqadanna waa waraaqa aqalgal lagu tahniyadeynayo waxaana ugu horeeya asxaabta u tahniyadaynaysa aabe cabdiraxmaan cigaal dhoore hooye sahra ashkir fallis cabdiraxmaan cigaal dhoore iyo roodo cabdiraxmaan cigaal dhoore maxamed cabdiraxmaan cigaal dhoore sundus cabdiraxmaan cigaal dhoore iyo dahabo cabdilaahi cigaal dhoore iyo nimco cabdiraxmaan cigaal dhoore cabdi deeq baa la yidhi cabdiraxmaan cigaal dhoore iyo cabdilaahi cabdiraxmaan cigaal dhoore iyo xaliimo cali cabdulle iyo cabdiweli cali cabdille iyo sidoo kale maxamed jaamac iyo dhammaan reer cigaal dhoore waxay tahaniyad aroos hawada ay u marinayaan sacdiyo cabdiraxmaan cigaal dhoore iyo maxamed jaamac oo dhowaan ku aqalgalay magaalada nairobi ee dalka kenya si la mid ah eheladaasi waxaa tahaniyad qaali ah u diraysabaa la yidhi ibraahinow sahre cabdiaxmed waaw waa sahradeennii iyo sidoo kale leyla sheekh aadan iyo faadimo cascasey iyo sidoo kale mulki cali maxamed iyo saaxiibo kale oo aan halkan lagu soo koobi karin baa la yidhi waxaana ay leeyihiin reerkii isku waara ee isku baraara ee adduunye iyo aakhiraba wadaaga bay leeyihiin allaha idinka dhigo arooska dhex maray sacdiye cabdiraxmaan cigaal dhoore iyo maxamed jaamac waxay leeyihiin arooskiina ha raago dhambaalkan caasho waxau naga soo gaaray axmed cali warsame axmed xamari iyo samatar maxamed cabdulaahi iyo maxamed faarax qalinle qareenbarre iyo waxay yidhaahdeen ubax muuse yuusuf iyo mubaarak maxamed yuusuf iyo mustafa shucayb maxamed iyo mustafa cabdulaahi daayir iyo xaaskiisa iyo waxay yidhaahdeen ismaaciil maxamuud cawaale iyo xaaskiisa dhammaantood waxa ay hambalyo gaarsiinayaan cumar cabdulqaadir warsame iyo waxa ay yidhaahdeen cusub xuseen faarax oo meherkooda uu ka dhacay magaalada hargeysa waa tahay ibraahin ow haatanna waa dhinacii heesaha waxaad baratay ibraahin ow maadaa soo qabanayo mise aniga maba kuu dhiibaya tan anaa soo qabanayo waa heesta halgudhageedu yahay haye haye waxaa si wada jira codadkooda macaan isugu dhiidhiibaya labada fannaan ee jookle iyo nimco yaasiin caraale
hanaankaada socodkiyo hayradaada qorobkiyo habsamida talaabada waxaa tahay hor noo dumar toonkaygu raace ولا نصيب لي أنا كان صعدكيو عيبات هذا غرحيو حبس ميدا تلابادا وحتى هرمون تمر كوهن كي قراي عن ريحة الجوجو آه حكى مرارة سيجاري مع بيري وورشة اللوغي sida hordalorow adigoo haragaba dusha ka harayso ow hortay gorowacan gabaryaal hubaashi waan fuhin darayaa sida hogoldarorow adigoo haragaba
waa tahay waa tahay waxaan filayaa inaad si weyn ugu bogteen heestii haye haye iyo codadka jookle iyo nimco yaasiin haatan ibraahimo bal markaana ku dhiibayaa isoo qabo dhinacii waraaqa dhabbaalkan waxa uu naga soo gaaray caasha abti maxamuud maxamed cabdulaahi doodi iyo waxay yidhaahdeen abti jaamac xuseen xirsi abti jaamac faragos iyo waxay yidhahdeen abti maxamuud maxamed cabdulaahi doodi iyo abti xasan maxamed cabdulaahi doodi gariiqaanka iyo abti xaashi cabdirashiid caaqib abti faysal maxamed maxamuud iyo fatuun cali maxamuud iyo hooyo hinda maxamed maxamuud iyo habaryar hidaayo axmed maxamuud habaryar kaamil maxamed maxamuud iyo ayey caasho khaliif maxamuud ayey caasho naado iyo brofesor cabdicasiis aw ibraahim yuusuf masar wadane iyo axmed nuur axmed telcom dhammaan waxa ay dadkaasi bogaadeen iyo heestan ba jecel yihiin in ay u diraan waxay yidhaahdeen axmed cusmaan axmed iyo faadumo cali nuur oo ku aqalgalay magaalada boqosaaso puntland waxaana ay leeyihiin aqalgalkiina waxaan leenahay kuwaara oo bashbashii barwaaqana kala kulmay eebbana hayda kale sii ubad kheyr qaba aamiin annaguna aamiin ayaan raacinayna hooye asli cumar warsame hooye caasho suudi foos faarax maxamuud cabdulqaadir faarax maxamuud axmed cali maxamuud haruuse maxamed cabdulaahi gabayre cabdiweli axmed cabdi xamdi cabdulaahi gabayre maxamuud faarax maxamuud iyo leylo faarax maxamuud cabdulaahi faarax maxamuud anise faarax maxamuud iyo faadumo cabdi maxamuud iyo sidoo kale cabdulqaadir qaasim maxamed iyo nasre cabdi dhexyare iyo cabdikariin cabdilaahi gabayre dhammaan dadkani waxay kala joogaan magaalooyinka muqdisho nairobi kambala london denmark iyo sidoo kale baa la yidhi waddanka netherlands waxaanay hambaliyo iyo bogaadin u dirayaan liibaan faarax maxamuud iyo qaali cabdulaahi gabayre oo arooskooda khamiistii aanu soo dhaafnay uu ka dhacay waddanka netherland waxaanay leeyihiin wiil iyo caano gabar iyo caano ayay ugu ducaynayaan annaguna waxaan leenahay aamiin arooskiina allah ka dhigo kii waara ee ubad khayr qabana lagu kala helo aamiin waa tahay ibraahinow bal dhinacaaga markana heesihii bal gacanta noo daro bal mid horta bal waxaad samaysaa adigoon fiirin intaad indhahaas ku qabato sida bakhtiyaa nasiibkii cashoy heesaha qaaciga la yidhaahdo oo kabanka lagu garaaco see isku tihiin intaan isku wanaagsannahay iska dhaafi waxaan weliba si gaara uga helaa marka eh, cuudka loo tumayo cuudka ka horeeya heesta Ah, oo oo dhin, dhin, dhin, dhin, marka la raadinayo heesta laxanka taqsiinka taqsiin heesta oo markaas kadib sacabka iyo tumbuga waa kaa iyo bakeeriyaasha laysku garaacayo iyo aad baan uga helaa ibraahino heesaha kabanka lagu garaaco jawi degan maskaxday qaboojiyaan dhakhaatiirta hadda iga yeelaan waxaan dhihi lahaa mararka qaar heesaha kabanka laakiin heesta lagu garaacaya kabankaas ay hadba ku xiran tahay heesana waa heese jacaylahoo iska caadiya heesana waa jacayl tiq ah oo dhindhina abow abow sii faagfaagin ibraahino dhakhaatiirta waxaan haddiiba iga yeelaya waan dhihi lahaa mararka qaar intaad dadka daawooyinka ka yaraysaan bal kuwanna ku daya adiguna ina cabdaay iska eeg cadaawaha ceebteenna kuwa jecel yaanay calanka kuu lulin waaw yaa lala hadlayaa cadradaan jeclaadaay cawadii markay tahay intaan soo caleemo naqsado anoo kula cayaaraha calooshaad u roon tahay halkaasaa cuudkii la saari lahaa soo maaragtid muusigan oo Ya salaam.
dhin dhin dhin dhin waa la saari lahaa yaa ku luuqay heestaas ibraahim oo kolley waxaan filayaa hees aad aad uga fiirsatay inay tahay heestaasi yaasiin axmed digfar
Solo ku caashaqay bambaraan ciddiinu soo camal samaantii cudurigu ma sii badan la taliyo Solo ku caashaqay bambaraan ciddiinu soo camal samaantii cudurigu ma sii badan la taliyo aniguna ina cabtaay kuma celiyo cunahan kumarilaa ilasku cesheen adna kuma tuseen adiguna ina cabdaay kuma kuwacaawee cadawaha qabteena kuwa jecel aan calanka kuulin Adkadan jeclaadaay
عليه نقصده ولا عيارات وعلي لها عروشات وبهاي وحتهاي أنا بصوب بهايو حتأتي كليكيو لقى إيه وعيد ذا ثم ارتاد عن الثالث وبهاي وحتهاي أنا بصوب بهايو حتأتي كليكيو laga eego ciidada dumarkaada cadadeegunaayna cabdaay aliyo waxaan kaa codsanayaa admicilkayga bixin isgelina
haddaan intaasi ka gudubno codkii macaanaa ee fanaanka yaasin axmed digfar caasho warqadda kale noo soo qabo warqad aad u qurux badan oo islamarkaana dad kooban lagu soo qoray ayaa markana gacanteeda ku soo dhacday waxaanay ka timid qoyska reer cismaan guure baa la yidhi oo kale ah haa waxaa ugu horeysa hooye jimco cabdi axmed waxaa ku jira maxamed cismaan guure iyo xaaskiisa shamse cismaan guure iyo caruurteeda muna cismaan guure iyo wiilkeeda iyo axmed cismaan guure caasho cismaan guure iyo sidoo kale cabdilaahi cismaan guure iyo dhammaan baa layidhi reer cismaan guure ee kala jooga meelo kala duwan oo dunida ka mid ah waxaanay tahaniyad u dirayaan yoonis cabdilaahi cali shire iyo zahra cismaan guure oo dhowaan uu wiil ugu dhashay magaalada toronto ee wadanka canada ibraahim waa magaaladaadii waana aniga kula soo arkay hadda fooda lama geli karo baraf aa ka da-ay qaylo dheer arkihii korontada dhulka soo dhigay qaylo dheer waa ka yeeraysa oo Aad dhinaca iyo qabowa ku saabsan aad baa looga aad qayliyey iyo aad laakiin caruurteeda iyo xaaskayga ayaa jira oo maaragtay eh, waxaas way ka boodayaan waa hore u barteen aad iyo aad xabadkayba ku feetaan qaarkood oo dhowaan wiil ugu dhashay magaalada toronto waa yonis cabdilaahi cali shire iyo zahre cismaan guure waxa uu wiil ugu dhashay magaalada toronto ee wadanka canada wiilkaasi waxaa loo bixiyey jibriil yonis cabdilaahi ducada reer v o a adinka le wahay baa laleeya ibraahim bal u ducee allah ka yonis yare dhigo wiilkaasi kii soo barbaara Jibriil.
oo dalkiisa iyo dadkiisa anfaca iyo waalidkiiba aamiin ayaan aniguna u raacanaya dhinacaaga warqadaad gacanta ku hayso dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray cabdulaahi maxamed idriis lasto loo yaqaano iyo xuseen maxamed idriis iyo caruurtiisa iyo xabiibo maxamed idriis iyo caruurteeda iyo maryan maxamed idriis iyo caruurteeda iyo nuurto maxamed idriis iyo caruurteeda iyo caasho maxamed idriis iyo caruurteeda iyo muslimey xaaji cabdisalaan iyo caruurteeda iyo leyle ibraahim boolis iyo caruurteeda iyo aamino mustaf sheekh iyo caruurteeda iyo fartuun maxamed idriis iyo ruqiyo maxamed idriis iyo faa'iza aadan maxamuud iyo faadumo maxamed axmed iyo caruurteeda iyo zaare maxamed nuur iyo caruurteeda iyo muxubo maxamed nuur iyo caruurteeda iyo waxay yidhaahdeen xasey maxamed yarow iyo aadan maxamed axmed iyo ayaan maxamed axmed iyo shukri maxamed axmed iyo xabiibo maxamed axmed iyo aamino maxamed axmed iyo shamso maxamed axmed iyo cusmaan macalin ibraahim foto ku magac dheer iyo maryan iidow waxaana ay tahniyad kal iyo laabo jecel yihiin inay gaarsiiyaan xasan maxamed idriis iyo nimco maxamed axmed oo wiil ugu dhashay dalka germany wiilkaasina waxaa loo bixiyey bay yidhahdeen maxamed amiin maxamed amiin waxaan leenahay soo barbaar aniguna aamin ayaan raacina ibraahimow bal intaanan heesta soo qaban adigu hadda warqadaad akhrisay waa laguu soo duuduubay iyadoo sideeda lagu dhiibay laakiin warqadii goordhoweedaan akhrinayay ee loogu hambaliyeynayay dhalashada jibriil waa lasoo tafaariqayay marka mid kaloo ku nabneed waan ka gaarsiinaya intaadan heesta soo qaban waxaa ugu horeeya abi cabdilaahi cali shire iyo hooyo xaliimo iimaan caynte iyo habaryar khadiijo iimaan caynte iyo abti cabdisalaan maxamed yaxye reer maxamed iimaan reer axmed iimaan reer yuusuf iimaan bal arag si wanaagsan oo xirfadisan baa loo soo qor aad baan uga helaa waraaqaha noocan oo kale akhrintooda inaan ku gabyo xataa way qabataa mararka qaar maad galabta galabta inaad heesto waaye waaba sidaa baaba ku heesayahay reer maxamed iimaan reer axmed iimaan reer yuusuf iimaan miyaana gabay ahayn iyo xasan maxamed cali xasan tata iyo xaaskiisa fawziye cabdilaahi cali shire iyo caruurtooda iyo amran xuseen cali iyo abuukar hiraabe iyo xaaskiisa maryan cali falaax iyo caruurtooda iyo sidoo kale wiilo shucayb jimcaale iyo caruurteeda iyo aamina cali mukhtaar iyo odaygeeda iyo caruurtooda dhammaantood waxa ay kala joogaan meelo kala duwan waxaanay tahaniyad u dirayaan sidaan markii horeba carabka ku dhuftay yoonis cabdilaahi cali shire iyo zahra cismaan guure oo dhowaan wiil ugu dhashay magaalada toronto ee waddanka canada wiilkaasi waxaa loo bixiyey jibriil yoonis cabdilaahi mar kale baa laleeyahay ducada ku celiyay caashii daandure iyo guud ahaan reer v o a marka annagaa ka wakiiloo dadkuna dhegaysanaya allah ka dhigo kii soo barbaaray jibriil oo dalkiisa iyo dadkiisaba anfaca heestaan kusoo dhawaynaynana bal cashay wax badan ee waa heesay galabta maad noo heest
ha idila jacaylkuye ha idiido kaan doonaye dab iyo hoog aan darsada lugaha salaamaad haddaan ka daawoobo yah yah yah
markaan dar markaan alle mar kale dib uguma noqda ilmiya markaan erayada maqlay markiiba qadiijafooda iyo kabankeeda hor yimid mar kasta saasaa leeyahay haddana waa lagu noqonaya haddaan ka daawoobo dar alle mar kale dib uguma noqday ilaan bahalku waa laga qayliyey aad baa looga qayliyey nimaan arkin baana ku degdega cod ka macaan fanaanada khadiija foode nuur iyo heestii haddaan ka daawoobo
Haddaan ka daawobo
halkan caashi wuxuu naga soo gaaray hooyo jamiile cabdi xaashi iyo ayeeyo ardo salwo goday iyo ayeeyo sareedo ow yuusuf iyo ayeeyo caasho ow yuusuf iyo ayeeyo maryan dhoore iyo eedo faadumo cabdulaahi saalax iyo eedo ayaan ladane saalax iyo eedo warsan ladane saalax iyo eedo maryan cabdulaahi saalax iyo eedo zaynab cabdulaahi saalax iyo xaawo cabshir cabdiraxmaan saxar iyo waxay idhahdeen shukri kaldeeq badel iyo eedo ladan abyan ladane saalax iyo faadumo muuse jaamac iyo injineer qadar barre maxamed xabane iyo maxamed cabdiraxmaan salwe goday iyo cabdiweli baashi cabdulaahi saalax waxaana dadkaasi ay taaniya jecel yihiin inay gaarsiiyaan aabe ayuub bashiir waxayna dadkaasi dhammaantood jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan aabe ayuub baashi cabdulaahi saalax deer iyo hooyo ayaan mahad jaamac oo gabar ugu dhalatay waxay yidhaahdeen karkaar qardho waxaana ay leeyihiin gabadhaas waxaa loo bixiyey bahja ayuub baashi cabdulaahi saalax deer waxaana ay leeyihiin allaha ka dhigo tii soo barbaarta oo anfacda waalidkeed iyo dalkeeda iyo diinteeda aamin ayaan leenahay aniguna aamin ayaan raacinaya warqadan waa waraaqa hambalyo mehera waxaana la yidhi marka hore waxaan salaamaynaa daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha waan idinka guddoonnay mid lamidana waan idiin soo gudbinaynaa marka xiga bay yidhaahdeen warqadan oo ugu horeeyo aabe maxamed maxamed ilayes weys ayaan rabnaa in laga gaarsiiyo idaacadda v o e gacanta bay ku jirtaa waxaa kaloo warqada ku jirta hooye khatra baaruud jaamac iyo filsan maxamed iyo falastiin maxamed iyo betri maxamed iyo bishaar maxamed iyo dhammaan baa la yidhi reer baaruud jaamac oo kale ah iyo dhammaan bay yidhahdeen reer baaruud iyo dhammaan reer baaruud jaamac dhammaan dadkaasi waxay kala joogaan dunida dacaladeeda waxaanay hambaliyo iyo bogaadin u dirayaan dalal maxamed maxamed ilays oo loo yaqaano suways iyo wafaa cumar maxamed oo meherkoodu ka dhacay waddanka holland maalintii khamiista baa layidhi oo ay taariikhduna ku beegnayd lixda bishan februari ee sanadkan laba kun afar iyo tobanka waxaanay leeyihiin noqda kuwii isku waara ubad khayr qabana kala helaa aamiin dhinacii heesaha ayaan dhinacii heesaha ayaan caasho markaan u gelaynaa waan kugu nasan lahaa waa naaxi lahaa waaw haddii la nastaba layska naaxaya ibraahim oo taas midaaba isweydiin la haye maxaa loo naaxayaana doo nasiinadaa kaa badanaysa waad cunaysaa waad cabaysaa marka wixii baa kugu degay warka waa qadadaa la soo geliyey iyo ee, furlaatadaa la soo geliyey iyo cunadaa ku degtaa la jeexi yidhahdaa ariga ama la keenay iyo oo jeex ariyo o dhan bisinka aad baa u badisay aad baad u badisay haddaad iska nasato madaxaana kuu degan yahay ibraahimow waad iska naaxaysaa yaa ku luqeeya heestaasi waxaa si wada jira heestan ugu wada luuqeynaya ibraahimow xamda kuwiin iyo maxamed axmed ciro
wicawda jacaylka naftayda dareentee ku noqtay egtaada naruura ku cayme
iyo tasawirkaaga ku soo noqnoqdo qalbigu ma naste gacalo gacalo nafaqe
neecawda jacaylka naftayda dareentee ku noqtay egtaada naruura ku cayme
iyo tasawirkaaga ku soo noqnoqdo qalbigu ma naste gacalo gacalo nafaqe
la nooliyo heedhe nugle kalgacaylku nudaha wadnahayga
siduu nasabeeyahay neeftaa jidhku qaato unugay unugay jacaylka haddaan haddaan haddaan kugu helo nasiib wanaaxilaa
naxariista ilaahay nafluhu kama quuste nabadiyo hadan haddaan haddaan kugu helo nasiib wanaaxila
waxaa lagu nagaadaa naqasoo dilaacee nabadiyo haddaan haddaan haddaan kugu helo nasiib wanaaxilaa
intaasna waxaan ku soo gebagabaynaynaa barnaamijkii hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan inta aan toddobaadka dambe kulmi doonno waa ibraahim xasan garabay daandure iyo caashi ibraahim aadan caashi cud oo garabkayga midig fadhida oo idinka ka tegaya sidaas iyo nabaad gelyo
nabarada jirkayga nasdexadawayse haddaadi naxayso labtayda nadiifi
nuxurka hadalkaaga niyadaydhiso dhayaha nuuriyo nalba nalbaadu tege
nabarada jirkayga nasdexadawayse haddaadi naxayso labtayda nadiifi nuxurka hadalkaaga niyadaydhiso dhayaha nuuriyo nalba nalbaadu tege
nimcooyinka heedhe nafteena la raashay jacaylkow natiija
waxaana wilaaya axdiigo nagaade inolow xabiibi
nimcooyinka heedhe nafteena la raashay jacaylkow natiija
waxaana wilaaya axdiga oo nagaade inolow inolow xabiibti
naxariista ilaahay nafruhu kama quuste nabadiyo hadan haddaan haddaan kugu helo nasiib wanaaxila
waxaa lagu nagaadaa naqasoo dilaace nabadiyo haddaan haddaan haddaan kugu helo nasiib wanaaxilaa naxariista ilaahay nafruhu kama quuste nabadiyo hadan haddaan haddaan kugu helo nasiib wanaaxila
waxaa lagu nagaadaa naqasoo dilaace nabadiyo haddaan haddaan haddaan kugu helo nasiib wanaaxilaa
naxariista ilaahay nafruhu kama quuste nabadiyo hadan haddaan haddaan kugu heeskaasi waxa uu gebagaba u ahaa barnaamijkeennii dhambaalka iyo heesaha